إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa qof raydaah ku dilay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan mu'asadalka taa'ib ayaa baahisay muuqaal hor leh oo lagu soo bandhigay dagaal ka dhacay shabeellaha hoose waxaa magaalada muqdisho lagu aasay mid ka mida macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala muqdisho oo ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro u soo xirtay in ka badan siddeetan macalin oo ka soo jeeda beesha tunne siyaasiga faysal cali waraabe oo ka tirsan mucaaridka ka soo horjeeda maamulka talada u haya somalilan ayaa weerar afka ah ku qaaday muuse biixi booliiska dalka hooland ayaa xabsiga u taxaabay daddii badbaxyo ka dhigay magaalada amsterdam ee caasimadda waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkiyo faahfaahsan ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa qof raydaah ku dilay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ay rasaas ku fureen dad rayd ah oo dibadbax ka dhigaya magaalada waxaa la xaqiijiyey hal qof inuu ku geeriyooday kaas oo magaciisa lagu sheegay faarax suugow waasuge halka qof kale dhaawac ahaan loo qaaday xaafadda ay arrintani ka dhacday ayaa lagu magacaabaa nuur xawaad waxaana dhanka kale magaalada beledweyne ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo maamulka hirshabeelle maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa ka jiray dagaallo u dhexeeya ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha magaaladaas maamulka hirshabeelle ugu magacaaban cali jeyte iyo sidoo kale maleeshiyaad ka soo horjeeda habmaamulkiisa waxaa magaalada muqdisho lagu aasay mid ka mida macalimiinta jaamacadaha magaalada oo ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya maxamed ibraahim oo ka mid ahaa macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa shalay lagu aasay magaalada kaas oo u geeriyooday risaas ay huwiyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhaawac ayaa soo gaaray markii hore laakiin wax yar uun kadib ayuu geeriyooday aabbaha dhalay maxamed ayaana ka warramay geerida wiilkiisa xilligaas waxaan u malaynaya inuu fasal ka soo baxay uuna soo degayay markaas markaas wuxuu waa rawaxaya xaafaddan u socdaa kadibna gabarh baa la hadashay oo walaashiisa ah gabadhii ay soo wacday waxay tihi aab maxamed xabad baa ku dhacday haddaa soo wacay waa laga qaban waayey kadib markii dambe anaa soo baxay soo raadiyey adugu marka aan banaadir marayo asigana isbitaalka markaasuu gaaray markii la gaarsiiyeyna isbitaalka dhiigbax uu dhintay ninkan cabadihii dhiigbax dartiisa uu dhintay waa ka soo gaari waaya odiduu naf baxay waanu ku samarsanayaa alxamdulilah wuxuu ilaahay ii keeno sidoo kale qaar ka mid a ardadii oo wax u dhigi jiray macallinka ay dileen askarta dowladda federaalka ayaa ka warramay sida ay uga xun yihiin dhibaatada loo geystay macallinkoodii runtii dareenkeena ma cabir karno maalin walbana waxaa dhacdo qof nagu qaali ah in horteena uu ku baxo marka arrintan waa arrinna kululaysay yaraanteen isku dugsi ayaan hal meelaan wax ka soo wada barnay macalin macalin maxamed waxaan leeyahay allah u naxariisto qabrigiisa waasa allah uga dhigo kulla man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam walaalkeen aad iyo aad waa nin wanaagsan buu ahaa ahlu khayr buu ahaa ilaahay waxaan ugu baryaynaa in jannadii fardows ilaahay ka waraabiyo dhammaan aabbihii iyo familkii iyo annagii saaxiibadiis aan ahayn walaalihiis aan ahayn ilaahay samir iimaan allah naga siiyo askarta dowladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey dilalka ka dhanka ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka ayaana indhaha ka fiirsanaya dhibaatooyinka joogtada ah ee ay askartoodu kula kacayaan dadka shacabka ah taas oo muujinaysa mas-uuliyad darrada haraysay madaxweynta shisheeyaha ku tiirsan mu'asadalka taa'ib ayaa baahisay muuqaal hor leh oo lagu soo bandhigay dagaal ka dhacay shabeellaha hoose maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
waxaa ilaahay mahaddiiya nidaamka riddada fashilkiisii uu soo shaacbaxay wadiiqadii burburkan ay cagta saareen wakhtigii danaystuhu dhammaa waana dhacayaane rag dhalaashadoo ciil qabaa dhunta kala goyni dhiigmirrada waa lalayn dhuuniraaca ahe dhegtaa dhiigga loo dari ragga ah dhaafay samihiiye insha allahu waa lagu dhugtami subaxaan dheerayn
alkataa'ib waxay habeennimadii xalay mar kale baahisay isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weeraray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa xere ay ku lahaayeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerarkan cagta lagu mariyey fadhiisinka ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa uu dhacay xilli habeen ah iyadoona ciidamadii ku sugnaa saldhigga ay mar qura ka dul shanqartay rasaasta mujaahidiinta filimka alkataa'ib ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabaya difaacyada jawaanada ka samaysan ee ay gabaadka ka dhiganayeen askarta dowladda federaalka meydadka ciidamada dowladda federaalka oo bilqan gudaha xerada ayaa sidoo kale lagu daawan karaa isdaarkan cusub ee ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib iyadoona mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen askari ka tirsan ciidankii ku sugnaa xerada oo sasan maadaama ay marqaamayeen islamarkaana ay cunayeen maandooriyaha qaadka waxaana howlgalka kadib ay ciidamada mujaahidiinta dab qabadsiinayaan teendhooyinkii xerada ugu yiilay askarta dowladda federaalka بد ما يجرع الحاصرة عدونا الغاشم الغادة والموت بقى يسطلي حارة من نحو يوم الحساب النار لابد ما يجرع الحاصرة عدونا الغاشم الغادة والموت بقى يسطلي qaybaha dambe ee isdaarka ayaa waxaa ka soo muuqanaya a-sheekh khaalid xuseynaan oo jeedinaya kelimad ka hadlaysa akhlaaqda qofka mu'minka ah كذلك مظاهر القوة في أخلاق المؤمن ضبط النفس عند هيجان الغضب
sidoo kale arrimaha muujinaya akhlaaqda qofka mu'minka ah waxaa ka mid ah xakamaynta nafta xilliga xanaaqa ama carada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka xoogga badan ma ahan midka dadka legdo balse waa midka xakamayn kara naftiisa marka uu caroodo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu rabay inuu saxo mafhuumka saxaabada agtooda ka jiray ee ah in qofka legdinta yaqaana ee dadka dhulka ku ridi og uu yahay midka geesiga ah iyo kan xoogga badan marka wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam doonay inuu saxo mafhuumkaas wuxuuna yidhi qofka xoogga badan ma ahan midka legdinta badan waa ayo marka midka xoogga badan ee geesiga ah waa midka xakameeya naftiisa markay carooto muuqaalkan cusub ee ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa ku biiraya silsilado howlgalla ah oo ay ciidamada mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisime ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen qaybo ka mida gobollada dalka kuwaasoo ay horay u baahisay al-kataa'ib walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro u soo xirtay in ka badan siddeetan macallin oo ka soo jeeda mid ka mida beelaha dega gobolkaas mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dowradan diiniga ah oo socotay muddo laba bilood ah islamarkaana loogu magacdaray saxaabiga ubay ibnu kacab radiallahu canhu ayaa waxaa loo qabtay siddeetan iyo afar macallin oo ka dhashay beesha tuniya ee degta shabeellaha hoose waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah gebagabadii dowladda ayaa waxaa loo qabtay munaasabad weyn oo seher saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen martisharaf kala duwan sida culimo mas-uuliyiin nabadoonno iyo qaybaha kale ee bulshada qaar ka mid ah mucallimiintii loo soo xiray dowladda ayaa goobta ka soo jeediyey qaybo ka mid ah duruustii ay qaateen bismillaahi araxmaani araxiim innaa arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi an andir qawmaka min qabli an ya'tiyahum cadaabun aliim ilaahay mayleyey inaa una arsalnaa dirne nuuhan nabiyullaahi nuuhu dirne ilaa qawmihi qoomkay idirne mayle idiray an andir qowmaka qoomka idig min qabli an ya'tiyahum inta ekoynu ka horo cadaabun cadaab aliimun lahow badan inta ekoynu ka horo qoomka idigya dhinne الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول مذومة مجازة الفصول الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الوسيعة الغزيرة ولكم البحيرة الكثيرة ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa xafladda ka hadlay ikhwaani ilaah idin barakeeyo meeshaani waxaa ku jirteen muddo laba bilood ah maalinkaan furaynay xoogoo weji kale lahayd maantana weji kale leedahay wax kastooo la tiiriyana waa intaa ikhwaani marka waxaan rabnaa dowladda saa arkaysaan magaceeda waxaa loogu magacdaray nin saxaabi oo qaari ah shacaarkeedana waa ujeedaan man lam yujawid alqur'aana aathimun ninkaan qur-aanka tajwiid ku akhrinin wuu dembaabayaa tajwiidka maaha codkoo la qurxiyo waa xaraf kasta oo qur-aanka ka mid ah oo xaqiisa la siiyo ikhwaanii marka waa intaas keliya ikhwaanii waxaan rabnaa insha allah tacala dhowr kelimood oo dardaaran ah inaan idinku sahayiyo kow wixii la bartay ee intaas muddada u joogteen inaan bartii looga tegin kow naftaada a ka bilowdo carruurtaada iyo ehelkaada a ka bilowdo kadibna dadkii weynaa aad sii gaarsiiso shareecada islaamka qofka hadduunu ku dhaqmin waxay u taraysa ma laha waxaa xusid mudan in mucalimiinta la guddoonsiiye abaalmarino kala duwan wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dhowr goor oo hore sidan oo kale dowraad diini ah u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiga faysal cali waraabe oo ka tirsan mucaaradka ka soo horjeeda maamulka talada u haya somalilan ayaa weerar afka ah ku qaaday muuse biixi zakariya cumar ayaa ka waramaya faysal cali waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan maamulka somalilan islamarkaana madax ka ah xisbiga waddani oo ka mid ah axsaabta siyaasadeed ka jirta maamulka somalilan ayaa waxaa isagoo la hadlayay saxaafadda uu eedeymo kala duwan u jeediyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cali faysal marka uu eedeynayo biixi waxa uu daliishanayaa oo cugsanayaa dastuurka iyo xeerka u degsan maamulkaasi mar uu ka hadlayey eedahan kala duwan ee uu soo jeediyey biixi waxaa hadalladiisii ka mid ahaa muuse dalkan inuu ka dambeeyo ma rabo muuse dalkan wuxuu ku celinayaa afar iyo sagaashankii waxaan kula talinayaa dadkiinii laysku xidhxidhay ee loo diiday inay guryo dhistaan ee loo diiday inay baabuurka wanaagsanka haystaan ee xawaalihiina meelkiisa yaaliin ee dalkiina loo qorsheya dadka la dejiyo madaxweyne muuse biixi maalintuu igu soo tuuray koobka dhalada waxaan ku idhi warramaax ayaa la xidhayaa wixii waa in la xidhaa xaq buu leeyahay dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya oo uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhisan maamul shisheeyaha si weyn ugu xidhan iyo kooxa mucaarad ah kuwaas oo dadaallo badan ku bixinayo sida ay ku hanan lahaayeen kursiga iminka uu ku fadhiyo muuse biixi hogaamiyaha maamulka somalilan waxaana marar badan sidaan oo kala dhacday in kooxaha mucaaradka ah ay eedeymo u soo jeediyaan kuwaas oo iyagana dhankooda iska difaaco eedeymaha uga yimaado mucaaradka warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ugu yaraan soddon ruux oo dibadbaxya ka dhigaya magaalada amsterdam ee caasimadda waddanka hooland ayaa xabsiga loo taxaabay kumanaan ruux ayaa isku soo bax ka dhigaya waddooyinka waaweyn ee magaalada amsterdam kuwaasoo ka soo horjeeda xayiraado ay soo rogtay dowladda hooland oo laga hortegayo faafitaanka cudurka koronavirus gaar ahaan nuuciisa cusub ee omikron dowladda ayaa soo rogtay xayiraado cusub intii lagu guda jiray fasaxa isbuuca ee sanadka cusub iyadoona albaabada la isugu dhuftay goobaha ganacsiga sida dukaamada maqaaxiyaha iyo xitaa goobaha waxbarashada ee waddankaas dadka mudaharaadayaalka dhigaya ayaa isugu soo baxay fagaaraha matxafka oo ka mid a fagaarayaasha ugu waaweyn caasimadda hooland bayaan ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay iyadoo la ajiibayo baaq ka soo baxay maayarka magaalada xabsiga la dhigay soddon ruuxu ka mid ah dadka banaanbaxyada dhigayay waxaana ay sheegeen in afar ka mid ah ciidamada booliiska ay dhaawacyo soo gaareen intii ay mudaaharaadyadu socdeen bayaan ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in maxaabiista lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin khalkhalgelinta amniga guud gacan ka hadal haysashada hub mamnuuc ah iyo xushmad la-aanta ay ku sameeyeen booliiska warbaahinta maxalliga ah ayaana sheegtay in ugu yaraan laba qof oo dibadbaxyaal ah ay dhaawacmeen nuuca cusub ee korona ayaa dhibaatooyin adag ku haya dalalka yurub waxaana meelo badan oo ka mid a waddamada reer galbeedka lagu soo rogaya xayiraado kala duwan iyadoona dadka qaar ay weli ku xaniban yihiin garoomada diyaaradaha warkii subaxa taaka alfurqaan kala socoteen waa nagaynta